wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana dhammaan xirfadleyaalka caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka gaarka linleye iyo han guud ankabaaqday inay iska diiwaangeliyaan golaha mihnadyaalka caafimaadka qaranka n h b c si oon helaan ruqsad rasmi e wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctoresa maryama maxamed xuseen yaan warbaahinta la wadaagday baaqa iyo oona sheegday inay muddo bilgadooshiya iska diiwaangeliyaan maanta waxaan ku wargelinaynaa dhammaan mihirdayaasha caafimaadka qeybahooda kala duwan meel kastay joogaan inay isdiiwaangeliyaan diiwaangelintaas oo ah diiwaangelin sharci ah mihirdayaasha caafimaadka diiwaangelintaasna waxaa u ka dhacayaa laga bilaabo bisha tobankeeda bishaan hadda aan ku jirno tobankeeda ilaa bisha agost tobankeeda waa hal bil waxaa lagu wargelinayaa dhammaantood mihirdayaasha caafimaadka meel kasta ay joogaan ay iska soo diiwaangeliyaan maxaa yeelay waa maxay ahayd sharciga waxaana faraayo mihirlayaasha caafimaadka oo ah l l r soddon iyo kow qodobkiisa koowaad farqadiisa labaad ayaa waxayna faraysaa in ay isdiiwaan geliyaan waana dalkoo dhan ayuu ka dhacaa meel kasta ay joogaan inay iska diiwaan gelshaan waa arintaas waa arin muhiim ah waa arin sharci ah waa arin muxuu ahaa soo maray baarlamaanka waa arin maxay ahayd fulinta maxay ahayd golaha fulinta ka bilaawday baarlamaanka soo maray wasaaradda caafimaadka ay howlgelisay haddana shaqadiisa wato waxaan idinku baraarujinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinaynaa inaad arintan aada fulisiin haddii arintan maxay ahayd waa xarumaha caafimaadka inay isdiiwaan geliyaan waxaana loo baahan yahay haddii arintan sida sharciga ay u fuli weyso inuu imaan doono ganaax iyo muxuu arrimo kale marka saas darteed waxaan ku mar kale aan ku celinaa inaad isdiiwaangelisiin waana qodob dastuuri ah sharci ah qodobka afartan iyo sideedaad farqadiisa koowaad ayaa qorayso marka saas darteed anigoo ku hadlaya wasaaradda caafimaadka waxaa rabaa wasiiro dowlihii ah in arintan aad ka qayb qaadatiin dhammaan meel kasta oo joogtiin